hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeehiyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka umuudaha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snai siddeetan iyo toddoba dhibic todoba meegaartis toddobaadkiiba hadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka kaa oon kusoo qaadano mawduucyo kala duwan toddobaadkan hadguweybuweyne raali ka noqdo barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda habeenka ee xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle kaa oo looga hadlayay wadatashiga la xiriira xuquuqul aadanaha iyo saameynta gudniinka fircooniga ay ku leedahay gabdhaha balse intaan u gudagelin barnaamijka afriinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadanu waa injineer saki kulankan wadatashiga ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda habeenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa loogu tashanayay siyaasadda qaran ee gudniinka gabdhaha waxaana kulanka kasoo qaybgalay ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowhar hay-adaha ka shaqeeya arrimaha habeenka ee ka howlgala magaalada tani jowhar iyo deegaanada ku hareereysan iyo ururada bulshada rayidka ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiintii ka socotay ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowhar iyo kasoo qaybgalayaashii ka socday ururada bulshada rayidka kuwaasi oo soo jeediyay talooyin ku aadan wax ka qabashada ka hortaga arrimaha gudniinka fircooniga waxaan rajaynayaa inaan maxaan ku raadaye annagana si gooni ahaaneed haddaana haweenka noole ahmiyad gaar ah waan rajaynaa marka inaa wax badan aan kala noqonay inta kana baranay waxaan marka kula dardaarmaa haweenka iyo dhaqanka iyo dhallinyarada inta kasoo qayb gasha traininkan in maxaan ku raadaye isheeg la baahiyo wax ay aad meesha aad ka barateen ama noo socday baa in la dardargeliyo la gaarsiiyo maxaan ku raadaye miyi iyo magaalo aad baa idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi iyo xuquuqul insaanka dowladda hirshabeelle wasiirada wasiirada batroolka ee wasaaradda dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha ururka habeenka gobolka xogeenka xildhibaanka ururka haweenka gobolka iyo degmada odayaasha dhaqanka saxaafadda dhammaantiin waxaa idinku salaamaya salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu bacdulsalaam horta waa run gudniinka fircooniga waa la dabagooyey waxna way ka jiraan waxaana jiro in wacyigelintan la gaarsiiyo tuulooyinka iyo degmooyinka aysan ku ekaanin gobolkan shabeellaha dhexe degmadiisa jowhar aysan ku ekaanin ee la geeyo tuulooyinka ilaa iyo degmadaha horta ah in la geeyo dadka si fiican inta lasugu yeero in la joojiyo gudniinka fircooniga wax aad u wanaagsan waaye in laga soo deeyo miidiyaha haddii intaan meeshaan fadhiso oo odayaal leh oo habeen leh wacyiga way qaateen waxaan u malaynayaa fikradii inta ay ka qaateen meeshaan uguma tagayaane guryaha iyo xaafadda iyo deriskay la tagayaan marka gudniinka fircooniga in la joojiyo aadan usoo dhawaynaynaa waana wax aada u wanaagsan wasiiradana sidai hadda ay noo sheegtay shaqo wanaagsan ay soo qabatay khayr allah siiyo idin waxaan leeyahay hor u socaan leeyahay inta dhiman ha dhammaystirato laakiin waxaan rabaa oon jeclahay in tuulooyinka iyo degmooyinka la geersiiyo si ay dadkaas kale ayagan wacyiga ay u helaan oo aan lagu ekeenin degmada jowhar oo kaliya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib een, aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa barnaamijkan ay noo keentay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka haween ahaan aadaan ugu soo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay maadaama oo diiradda la saaray oona looga hadlayay gudniinka fircooniga dhibaatooyinka uu ku leeyahay gabdhaheenna taasoo ay keeni karto een, gabdhaha caadadii ay ku xanuunsato waqtiyada guurka dhibaatooyin ay kala kulanto xilliga dhalmadana iyadana sidoo kale dhibaato aad u weyn ayay la kulmaysaa marka een, haddii wacyigelinta ay saan loogu soo celceliyo annagana meel fog aan gaarsiino waxaan dareemaa in laga gudbi doono maadaama ay ku qurux badneed hadda barnaamijkan in een, qayb ay ka ahaadaan dadka degan een, sida tuulooyinka ku hareereysan degmada jowhar haweenka ku nool oo umulisadoo kale ayagana inay qayb ka ahaadaan waayo hadda inta badan een, sida jowhar oo kale waa laga gudba hadda sida inta badan een, gudniinkii fircooniga waayo wacyigelinta aada u gaartay marka een, dhibaatada ay leedahayna waa dhibaato xaalkeeda ilaahay ogyahay marka waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yira- yiraahdo in wacyigelinta ay sii ballaarato meeshaasna looga gudbo tacdiyada loo geysanayo gabdhaha gudniinka fircooniga insha allah wasiirad waxaan kaa codsanaynaa in barnaamijkan mar weliba aad soo celceliso aa qaybna uga soo dhigto dadka degan tuulooyinka oo umulisooyinkoo kale ayagana si ay qayb uga noqdaan wax badan ay ka fahmaan intaasaan kaa codsanaynaa aadaan u waxaan qodobka koowaad ku bilaabayaa in in tababaro iyo wacyigelin in la joogteeyo si ay u yaraato gudniinka fircooniga qodobka labaad waxaan leeyahay in la gaarsiiyo in la gaarsiiyo miy iyo magaalo wacyigelinta iyo tababarada gudniinka fircooniga qodobka labaad soo jeedina waa qodobka saddexaad waxaa waaye in la baro ama la fahansiiyo gabdhaha dhibaatooyinka ay leedahay gudniinka fircooniga sida dhalmada ay ku ay- ay ku dhibaatoodaan xanuun joogto ah mararka qaar ay sababto dhimasho taasna in gabdhaha loo tareyni garayo ama la fahansiiyo taasna waa soo jeedina midda labaadna midda afraad waxaan leeyahay in meediyaha ama tiifiyada loo marsiiyo wacyigelinta waxaa jiro wacyigelinta marka laga hadlaayo meediyaha ama maarata jaaniskan oo kale in muddaan raadinaya wasaaradda haweenka waxaan dhahay may soo qaban qaabisa kulan looga hadlaya gudniinka fircooniga ninba waxaa u darana mogtaha ani gudniinka fircoonigaabay dhibay sagaal sano waxaan u taaganahay naag kasta oon heshiino waxaan dhow waaya haye dhaqdhaqaaq fiican ma leedahay Ma- ee maya firi waxaa waa isqabala'nahay dee markaan isu imaana kadib aa wax ogaanaya mar aan qarash dhiibay oo badiba aan galay haddii fircooni aad ugu noqoto ama feerjini dagaal ma u noqon karaa waa maya marka waxa waaye annaga dan nooguma jirtoba rag haddaan nahay ee, shalay haddii la- dadka ay raadi jireen gabar maxaa la dhihi jiray ii sheeg fircooniga la raadi jiray maanta waxaa la leeyahay dhaqdhaqaaq fiican ma leedahay qofki maya haddaysan lahayn waxa waaye guriga habarteed lay ku baari kartaa midna ogaada dareenka qofka insaanka eh si kastoo jirkiisa loo jarjaro waxaan eh, gudahay ku jiraan adduunyada hadda eh, cilmigaa la gaaray qalin in la sameeya
dhammaan wasiiradda haweenka wasiiradda batroolka gudoomiyaha haweenka gobolka shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka gudoomiye ku-xigeenka haweenka xildhibaanada dhallinyarada iyo haweenka waxaan idinku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdal salaan waa jaanis farxad leh waa jaanis quseeyo si gaara weliba haweenka weliba da'da hadda soo koraysa da'dii hore waa dad hore u tegay laakiin waxaan rajaynayaa inaan ku dadaali doono dhallaanka soo barbaarayo maxaa yeelay in waa barnaamij soo noqnoqday taabanaayo in xanuunka gabadhu ay marayso bacdamaa ay caadadii ku xanuunsanayso umusha ay ku xanuunsanayso bacdal umun xamnuunkeeda uu soconaayo waxaa sabab u ah gudniinka fircooniga waxaan jecelahay ilaahayna ka baryayaa in aan ku dhaqanno shareecada islaamka shareecadu islaamka ma ogola sideedaba in gudniinka fircooniga lagu dhaqmo waa wax laga tegay waa wax hore loogu dhumay een ma sii jiri doonto waxaan rajaynayaa marka ugu dambeysa in ay noqoto wacyigelintana aan sii gaarsii doono gobolooyinka degmooyinka tuulooyinka intaba waa sii gaarsii doonaa si orola iyo si wacyigelina intaba waa u ballan qaadaynaa in aan gaarsiino een waana rajaynaynaa in aan soo dabargoyno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عليه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وسيرشدة قدوميها هوانكا odayaasha dhaqanka gabdhaha qaymaha le salaanta islaamka idinku salam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaad moodaa barnaamijkan inuu soo noqnoqday wax badan laga hadlay haddana aada moodid inuu meeshiisa taagan yahay waa dhib intiisa la eg qafaad qafaad la hadlaysa waxaa la yidhi qafaad sug sugootison kaa soconin iyo qafaad soortoon kaa saaxanin waa dhibaato inteeda leh war inta lagu celceliye lagu celceliye aan maxaanku dhegba dhegahaba loo furin waa mucjiso wixii loo diidan yaha la sheego waxaa ii soo haray een, wixii wax gudaya rag maahana waa dumar waxay dhibaataynaana haddana waa dumar kale waay waxaan in sharuuc adag laga soo saara oo islaam walba diriskeeda hadday waxalaynaysa ay soo sheegto booliska loo aan- aan- aan la ogeysiiyo la xira in qaabteeda ay marta waa laga hari lahay laakiin haddii tan ay qariso oy taas qariso oy tii kale qariso waxaan waa- wax socona waay waxaan juur laga dhehaynin waay wax maxaan ku dhashay maalin walba soo noqnoqona waay waana laga hadla dakhli badana lagu bixiyey waxaa leysaan wax laga bedela war ma fiicna haddana wa- waxi waa sii socdaan waxaan wasaaradda ka codsanayaa marka sharcigan in sharci ciqaabeed laga sameeyo lagu soo daro maxaan ku dhashay qofka sameeya ama islaantii maxaan ku dhashay samaysa ubadkeeda u ogolaata ama tii ayadaba farsamada leh in maxaan ku dhahdaa sheeg la mariyo ciqaab adag la mariyo in maxaan ku dhashay lagu soo daro sharciga intaasaan soo jeedinaa waa mahadsantihiin hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka umuuraha haweenka oo aad ka dhegaysataan warbaahinta isnaay siddeetan iyo toddoba dhibci toddoba megaartis markana wasiirka wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle marvosiyo abuukar maxamed ayaa sheegtay in ay wax badan ka qaban doonaan arrimaha gudniinka fircooniga ee ka jira deegaanada qaar ee maamulka hirshabelle islamarkaana ay sameyn doonaan lambaro gaaban oo lagala soo xiriiri doono wasaaradda cid alaale ciddii lagu arkaana iyadoo ku guda jirto faldambeedkaas lala tigsan doono sharciga ee, gudoomiyaasha oo degmo iyo gobolba ee, haweenka gutida haweenka kale wasiir batroolka gudoomiyaha ururka haweenka dhammaan waa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, horta meetingkeena maanta oo trainingkan maanta waxaa la dhahaa ee, monthly coordination meeting meetingkan mitimaha kale waa ka duwan yahay kan waxaa waaye ee, waa general waa dbv-ga waxaa laga yaabaa gabadha in la guursaday guurkaasay la guursaday guriga ay joogta laga yaabaa inuu odageeda labayo tobanka saac uu qaraacayo gabadhiideed anagana waxaan dhaqan u leenahay odaga wuxuu dhaha gabadha hadday ku diidda ulaa looga qaataa marka ushii inay guriga dhex taalla waxaa la dhahaa abuse taas waa abusekaas no way waa violence waa abuse waa violence taas waa maya taas taas waa trainingkan kaas ay ku saabsan tahay waa xaquuqul insaanka waa the right oo cunu- ah, cunuga yar xaquuqdiisi haweeney xaquuqdeedi raggana xaquuqdoodii waay Ge- eh, gabadhii dumar aheed ninkeeda xaquuqu ku leeyahay iyadana waa inay ogaataa xaqtu- xaquuqdu ninkeeda ku leeyahay waa inay taxdigelisaa ninkii ragga ahaa inuu inuu ogaado waa haweenkiisii inay xaquuq ku leedahay way sagaal bilood ay cunuga caloosha ku wadaa ee, way way umulaysaa cunugii haddana way nuujini laba sano iyadoo saasay jiko u gelaysaa iyadoo saasay wax walba haysaa marka habeenkay daalanta hadday ku dhad waa daalan ina laga qalay way fiican tahay u looma qaato lama qaraaca taas xogaho yar eh, ha noola naxariista eh, iyadoo tiina fahansan tan kalena waxaa waaye xaquuda caruurta leeyihiin waxaa arkaysaa eh, gabar saddex iyo toban sano jirta oo la guurinaya ya sagaal jir ayaa gabdhaha lagu guursan jiray qarniga nabi sal allahu alay wasalam laakiinse qarniga asagaa ii maanta way kala tahay maxaa la ay markii iid ahayd ragga way ogaayeen qiimahay dumarka leeyihiin gabadhiidoo caadada waxay ugu dhici jirtaydoo ninkeeda gurigeesa joogto laakiinse hadda gabar saddex iyo toban sano markay jirto ilaah baa idinku dhaarshee hooyo ay aabbi iyo hooyo ay ay dhahaan hebel maantaasaan ku ballanay gabar haddaan dhala inaan wiilkiisa siinaa maantana waxaan rabaa gabadhii oo saddex iyo toban sano jirta inaan wiilkii u guuri horta taas waxaa xaquuqdii gabadhiideed meesha way ka baxday waa ali marriage mentally waxay noqonaysaa psychologically haddii la firiyo gabadhaas damage ay noqoni mas-uula iida awoodina korka laga saaray Eh, waxay dooqeed qof ay dooqeed ahayn waa la waa loo guuriyo nolol ay la wadaagaysaa waa nolol cusubna qofkaasi trauma macnaha fi- xaquuq insaanka haddii loo maaqo cunugaas waxaa ku furmaaya waxyaalo badan ali child baad tahay haddana ku dhaca cunugii laga yaabaa inuu guriga ku qaangaara guriga asaga ahay gabadhii iyadoon adkaysanin shan iyo toban jir markay gaartaba cunuga koowaad dhasha haddana lagu sii furo gabadhi markay labaatan sana joogtaba koley saddex jeeraa lasoo furi misena laba jeeraa lasoo furi ilmaha lagu furi gabadhii oo shalay nolosha laga hadlay haddana ilmo loo dhibay aan shaqaynaynin maxay maxay samayn marka tiina hotline-keeda ee training-kan taasuu ku saabsan yahay inay iidana nagala ilaaliyo waxaan ka wacyigelinka maaha gudniinka fircoonka maaha ee rightska qofka ee maxaa la dhahaa ee gudniinka fircooniga kelix maaha wacyigelinka waxaa waaye xaquuqdeennii sidaan rag iyo dumar u nahnay waa inay xaquuqdeena aan is ilaaliyaan dumarkiina ay ragga xaquuqdooda ilaaliyaan raggiina xaquuqdii dumarka ilaaliyaan jumlana ilmihii aan maanta dhalnay oo awlaaddeeni ay xaquuqdooda inaan ilaalino cunugan ilaa uu ka gaaraay labaatan sano ka qaangaaraay akhriskiisa inaan iskoolgayna xaqaan u leenahay diin islaan diin gaal inaan barna xaqaan ku leenahay cunuga adduunka markaan keenayno Eh, ruuxuu rabo wiilkaan ruuxuu rabo guursanaya gabdhahan qofkay rabtay guursanaysaa horta dadka in la siiyo right choice of right choice of sound in la siiyo taasna waxaan rabnaa inaan noo samaysiin wacyigelintii ideen degmo iyo gobolba in la gaarsiiya midda kalena insha allah eh, waxaan ku tiri jirnaa hotline inay wasaaradda sameyni doonto oo ahayn gbv oy tahay gbv child protectionki protectionki guud oo dhan rape caseygii wixii oo dhan inaa qofkii la kulmo inuu right u leeyahay inuu hotline-kaas uu naga soo wacayo haddii hotline-kaas inaad telefoon soo dirsatay soo wacdid ka wasaar ahaan meel alla meeshaad joogtid deg degmo walba oo qofka asaga jooga diyaara unaani inaan u imaana anagoo dowlad wadana anagoo ciidan wadana anago qofka asagana inaan meel lagu soo tagna taa ballanaa idinkaga qaaday tan kale waxaa jirta rebkes rebkeska waa gabdhihii yaraay oo la xoogaaya rangeku hadda qaraaci haaya high range uu hadda taagan yahay waxaa u malaynayna inaa soo degi haaya laakiin ma soo degi haaya waxa keenaana waxaa waaya ruuxi markuu gabadha ninkan ragga mar saddex ragga ah, gabartoodaba jir iskugu tegayaan markii gabadha lasoo xoogo miiska marka la imaada oo lasoo fariista oo ay noqoto in garti la gala waxaa la leeyahay hebel ayaa keeskii maalintii hebel gabadhiisa la xoogaay iitan labadii waxaa laisku jibinaa tiitan ha loo qaataa la leeyahay taasna waxaa leenahay maya gabar haddii la fool xumeeyo sharcigan f g n-ka markuu mara waxaan shareecad u lahaanaynaa gabadha la fool xum- eh, la far xumeeya ninkii far xumeeya inuu lifetime prisment u gelaya xabsi daa'imul maxaa la jira na- dil haddaan dilina waxay noqonaysaa inuu galaa xabsi daa'im way weligiis kasoo bixinoo gabadhiida xaquuqdeedii ninkaas u magaaya marka ayagana idinkoo dumar ah violence g b v violence markii la dhahaa wax- waa tocha waa emotionally tocha emotionally tochagaas waxaa waye waxay gaari heeroo haweenkiida ay hataa inay nafta iska qaada ay damcayso ee laga yaabo maamada iyadoo soddon sano jirta inay dhalmada hataa ka tagta caadadii ka tagta sababaysana waxaa waaye emotionally tochagaas waaye marka gbv right of voice aa leedahay human waxaa ku xaquuqdaadii inaa u digasho haddaa marriagekaasu violence yahay, say no ilaahay baa risaaqada soddon guursato silac ku noolaa dhaanta ها سدا معلي سلع كنون سدون قرش ساعد أنت ها أنا ما أنت لي قرش بري لي فر بري دم لي قرش ما أنت هذاك الله فر آه، أحسن ها أحسن بدل كان سلع كل القف كنولان لحق marka waxaa rabnaa gb violenceka say no kaasna hotlinekayna ayaa ka sheeganaysiin gobol iyo degmaba hotlinekaas nambarka asaga waan bixini doonaa tv walbana waa dhigaynaa hotlinekayna radio walbana waa dhigaynaa ho- eh, eh, maxaa la dhahaa nambarka asaga ahay taasna waa sameynaynaa biidnillahi kariim saan ku ciritimna gabdhaha la farxumeynaya haweenkan guryaha lagu dhex qaraacaya odaya arkaysaa baadiikii maaday joogo caawa islaantay biyay soo dusha kusoo qaaday maanta dhan laga yaaba inay xoolihii orinaysi waxay la qabanaysa habeenkii hadday maya dhaad ushla dhacay bad in maxaa li jiri xabad ka qaraacay ka tumay waxaa lagu leeya neef u qal neef idee u qale baani neefka idaa muxuu ii tiraani maroo lii jijibi maxay ii tiri marka tiina violencekii anoo raali iga raali noqonaysi waxaa la aaminsan naanta hadiiba la qaraacinba inayba guri dhaqanaynin guud ahaan dhegaystayaal intaasi aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka umuuraha habeenka oo aan toddobaadkan ugu hadlaynay kulan wadatashi ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle ka oo looga hadlayay xuquuqul aadanaha iyo saameynta gudniinka fircooniga ku leeyahay gabdhaha soomaaliyeed intuu socday barnaamijka anigoo wasaarada idinla socodsiinayay dhankahay farsamada oo injineer sakitan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sidaa iyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan